haaruun macruuf aad baad u mahadsan tahay fursadda ay siinaysid inaan ka hadalno arrimihii kala guurkaan kasoo shaqaynayno marka waxaa weeye african unionka dowladda federaalka soomaaliya iyo qaramada midoobey oo qoobjoog ka ah qaramada midoobey oo qoobjoog ka ah waxaan ku heshiinay barnaamij kala guur ah barnaamijkaas oo loo sameeyey muddo inuu ku qabsoomo lahaashaheediina leedahay dowladda soomaaliya marka waxaa lagu go'aamiyey in si muddaysan kala guurka bilaabmo kadib markii bisha abril soddon iyo kowda march waxaa loo gudbinayaa qaramada midoobey barnaamijkii inay u codeeyaan markay u codeeyaan mandatka cusub la helo kowda abril barnaamijkii wuu bilaabmayaa intaasaanu ku heshiinay inay soomaaliya dib u haranto amniga dalkeeda waayahay marka barnaamijkan cusub waa howlgal cusub magac cusub wata qaabka howlgalkuna waxaa laga yaabaa inuu meela kaga duwan yahay amisom sidaa u howlgeli jirtay bal noo faahfaahi nuxurka heshiiska
barnaamijkii hore amisom soomaalida waxba kuma lahayn wuxuu ahaa barnaamij dib u dejin iyo taageerid dib ugeelid dowladnimada soomaaliya marka beesha caalamka barnaamijkaa dejisatay iyadaana maalgashanis soomaali waxba kuma lahayn xitaa hogaamada amisom lasoo magacaabayay lagama tashanin waa laiska soo magacaabay sida haddoo kale xilliyadii cusboonaysiinta mandatekii waxba lagalama tashanin iyaga iyo xafiiska siyaasadda qaramada midoobey iyo iyo wixii warbixino iyo kalo meelo kale ka helaana lagu salayn jiray dee loo cusboonaysiinayo in kale marka dowladda soomaaliya markaas diyaar uma ahayn dalkeeda inay canato barnaamijkaana afar iyo toban sano socday kan wuxuu uga duwan yahay waa barnaamij dowladda soomaaliya boqol kiiba boqol maamulanayso walow dad wax la leeyihiin oo midooda africa alla leh yacnii kala guurka ciidamo badan baa jooga dalka waxay u baahan yihiin marka sidii ciidamadani si tartiibah dalka uga bixi lahaayeen dowladda soomaaliyana markii ciidamadaa meel ka baxaan ciidamo kale ku bedelato barlahaanshaha wuxuu keenayaa taliyaasha ciidamada soo magacaabaya oo kale inay dowladda soomaaliya lagala tashto ogolaasho laga helo taas waxay ku tusaalaynaysaa barnaamijkan in siyaadada dalkii dib loogu soo laabto maxaa yeelay dee nin walba dalkiisa oo arrimihiisa waa lagala tashtaa waa garta howlgalkan waxaad ugu magac darteen atmis africa union transition mission in somalia goorma ayuu ku eg yahay oo ay oo howlgalkaas uu dhammaanaya oo ay la wareegayaan ciidamada soomaaliya mas-uuliyadda amniga waddanka
ciidamada soomaaliya waxay bilaabamayaan inay la wareegaan dhammaadka sanadka cusub laba kun iyo labaatan iyo labada dhammaadkiis ay bilaabayaan ka hor mishonka abril markii la helo mandatekii wuxuu u baahnaanayaa mishonkan cusub muddo oo ku fadhiisto oo lagu dhiso howlwadeenadiisa lasoo xulo marka waxaa la qiyaasay saddex iyo bajetkii ku shaqayn lahaa la helo waxaa la qiyaasay saddex bilood ilaa lix bilood barnaamijkan ma bilaabmayo annaga warqadaha heshiiska waxaan ku qornay bisha disembar soddon iyo kowda disembar laba kun labaatan iyo saddex inay ciidamada baxaan in yar oo haro oo sii dhammaystiro qalabkii iyo wixii meesha yaalay laga korinta laga koranayo ay ku sugayaan adiga laba bilood iyo saddex bilood kala dheer inay sii joogaan marka sidaasaa qorshaha ku qoran laakiin heshiiska waxaa ku jiro condition based yacni in xaqiiqada jirta lagu dabaqayo taasoo u saamaxayso dowladda inay hadday u baahnaato waktiga soo koobto hadday u baahnaatana inay dheerayso marka ujeeddada hadda qoran waxaa weeye laba san baa heshiiska ku qoran laakiin waxaa iska cad inuu noqonayo laba sano iyo lix bilood ilaa saddex sano inuu gaari karana waa laga yaabaa dib u dhacyadaana hadda ku sheegayo ee daraadooda laakiin rasmiyan december soddon iyo kuwa ku qoran laakiin xaqiiqada jirta waxay keeni doontaa dadaalkeenu ku xiran yahay sida annaga ciidamo u abuuri karno sidaan qalab u heli karno sidaan dhaqaalo u heli karno yacnii ciidanka afrikaanka siduu u baxo boosaskay ka baxaan sidaan u buuxi karno marka waa logistic badan oo u baahan iyo dadaal badan iyo dhaqaale badan iyo ciidan abuurid badan oo shaqo joogto ah laga rabo maalintii la bilaabo abril wixii ka dambeeya fadhi soomaali iyo sheeko waa ka dhammaaday waxaa laga rabaa inay fuliyaan qorshaha lagu heshiiyey dhanka soomaalida iyo dhanka afrikaankaba beesha caalamkana waxaa laga codsaday inay barnaamijkan taageeraan wayna ogolaadeen inay ku taageeraan waxaa kaloo la socdo maadaama ciidanka soomaaliya uusan karti u lahayn xagga qalabka oo hubkiisa iska liito hub fiicanna sida u heli lahaayeen ayadana way la socotaa sidaa sida hubkaas u helnaan waxaa la daba socdo in cunaqabateynta hubkana laga qaado taas dadaalkaasna ugu socdaa haddii kale mishonkan haddii dhaqaale loo waayo haddii hubkana laga qaadi waayo mid uu socon karana ma noqonayo waa gartay marka yaa bixinaya dhaqaalaha howlgalkan cusub ee atmis yaa ballan qaaday mise rajo unbaad qabtaan waxaa ballanqaad maya rajo ma jirto waa ballanqaadaa jiro dabcan ballanqaadkana shuruuduu ku xiran yahay waxaa bixinayo dee beesha caalamka gaar ahaan euda oo ilaa hadda iyagaaba maalgeliya amisom marka amisom qorashaadka la siin jiray waa laga hakiyey waxaa laga siin jiray laba sanduuq baa jiray african peace facility la yidhaahdo oo euda ku maalgelin jirtay sanduuqaas boqolkiiba toddobaatan africa dhan baa loogu talagalay laakiin boqolkiiba toddobaatan waxaa lagu maamuli jiray qarashka amisom marka euda way daaleen inay lacag dambe siiyaan ayagiina covidkii iyo dhibaato kale iyo siyaasaddoodii iyo dib u habeyn ku sameeyeen waxay keentay in sanduuqaas la xiro runtii ilaahay baa horta annaga dadaalkeenna noogu fiicnaa dowladdeennina madaxweyne iyo ra-iisul wasaare labadaba garab buuxda bayna siinaayeen laakiin haddana sanduuqyadani haddii laga xiri lahayn oo euda xiri lahayn african unionka iyo dalalkan kale oo annaga xoogagan oo xoogga nagu haysta yacni xagga xagga kala guurka dad dowlado badan baa diidanaa eedaayan soomaalida weli diyaar uma aha uma bisla dowladnimo ciidan liita bay haystaanoo kuma filna annagana halis amni bay nagu yihiin dariska haddaanu nahay marka dowladahaasi oo kalena waa lagu qanciyey maxaa yeelay dhaqaalihii laga naasinuujin jiray baa laga joojiyey annaga waxaasoo dhan baa xagga alle gacan naga siiyey dadaalkeennuna waa noo dheeraa qodob muhiimaad soo qaaday oo ah in ciidamada soomaalidu ay diyaar u noqdaan inay la wareegaan mas-uuliyadda waddanka hawshaasi halkee bay maraysaa sababta sababta waxa weeye shaki weyn baa ku jira siyaasadaha iyo doorashada socota darteed inay carqaladi soo gashay dib u dhiskii ciidanka iyo weliba murankii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada marka soomaalidu run ma isku sheegaysaa ciidan diyaar ma u yihiin adeer waxa weeye waa runtaa arrintaasi waa arrin oo cirka ku maqan laakiin waxaa weeye muranka ma gaarsiisna heer oo dalkan lagu kala tago oo lagu dagaalo oo ciidamo shisheeye laga maarmayo gobollo badan oo dalka waxaa jooga ciidamo shisheeye ma joogaan nabadoodana waa haystaan deganaashadoodiina waa haystaan waa jiray khilaaf madaxweyne ra-iisul wasaare laakiin xagga dowladda iyo arrimaha gudaha soomaaliya u saameeyey marnaba nama saameynin ciidamadana inkastoo dad damacsanaayeen ciidamada la siyaasadeeyo isama dhecin ciidamada dhexdhexaaday ka yihiin fayadoodana ciidamada isku heer ma aha marka dadaalka ugu badan oo maantaana haysto waxaa weeye ciidamada fayadoodii in la mideeyo maxaa yeele qaar waa fayadoodu aad buu u sarreeyaa qaarna aad buu u hooseeya marka ciidan midaysan in la helo xagga dayada ciidan midaysan oo laga rabo xagga maaragtay tirada in la badiyo ciidamada hadda tiradan haysano laguma filna si barnaamijkan kala guurka u samayno marka ciidan abuuris badan baa laga rabaa dowladda soomaaliya laakiin hadda bilowga ah barnaamijka lagu bilaabaya ciidamo nagu filan iyo weli naga badan baa hadda haysanaa bilowga barnaamijkaas inta barnaamijkaas socdana dowladda laga rabaa inay kasii shaqayso inay ciidamo badan abuurto oo buuxiya kaalinta nimankan banayn doonaan marka anigu u malayn maayo inay beenbay arrintaasi beenbay ka tahay dabcan khilaaf siyaasadeed mu jiraa laakiin soomaali ma aysan gaarin biseel baan anigu u arkaa murankii iyo buuqii iyo dhibkii aan soo marnay in xabadda laisku qaadin oo laisdilin oo arrimihii lagu dhameeyey hadal iyo sijiid iyo buuq laakiin inaysan intaasi dhaafin soomaalida maanta waxay tusaysaa inay u bisil yihiin dowladnimadoodii inay inay sii wataan khilaafka adduunka dhan uu ka jiraa meelo badanaan isku jiijiidaa laakiin marka la fiiro sidaan ahaan jirnay sida hore iyo hadda marka annaga kolley waxaan ku aanweynnahay inaan ka shaqayno amniga dalkeenna ciidamada hadda haysan waa nagu filan yihiin waxaa la sheegaayana waxwaa ka jiraan laakiin in laga shaqeeyaa loo baahday waayo waxaan rabay wax yar inaad ka hadasho bal ciidamada amisom iyo kuwa dowladdu muddada xilliga kala guurka ah siday u wada shaqayn doonaan iyo wada shaqayntoodan la filayo waxay kaga duwanaan karto tii aan soo aragnay sababtoo hadda muddo dhowr sano ah howlgallo muddo socday oo dhul cusub looga qabtay al-shabaab oo ay labada dhinac wada sameeyeen way yaryihiin haddii ay jiraanna waa kuwo kooban oo ujeedooyin kooban laga leeyahay bal faahfaahi wada shaqayntoodu sida u ekaan doonto
waa saxsan tahay waa saxsan tahay wada shaqaynta aad bay u liidatay walow maalmahan la dambeeyey soo hagaagtay farqiga ugu weyn annaga mishankan cusub mishankii hore waa kuu sheegay dowladaha ciidamada ka jooga soomaaliya ama af ingiriis loo yaqaano t c c troop contributing countries waxa weye waxay u dhaqmaayeen siduu hoggaan midaysan maysan haysanin amisom kama haysanin bilowgii dhowr sano ka hor waa jiray way ku midaysnaayeen laakiin ciidamadani kulligooda dano gaaray ka leeyihin soomaaliyana waxay u arkaan buffer zone bay u arkaan meelo oo danahooda iyo amnigooda ku ilaaliyaan kuma joogaan inay dejiyaan dalkan sida aniga aragtideeda ii tahay marka ciidamada ka jooga dalkooda dalkeenna ee halkaa dalkooda ka socda annaga noo jooga amarka caasimadooda ay sugayaan howlgal haddii la galaya maxaa yeelay askar baa dhaawacmaayo askar baa dhibanayo qalab baa burburaayo marka hoggaan midaysan maysan taliyaha hadduu ugandhays ahaa taliyaha kenyaanka nairobi ka sugaa kii etoobiyaanka wuxuu ka sugaya addis ababa kii kale jabuuti waa kaasa marka kan wuxuu uga duwan yahay waxaa jiro horta si gaara waxay la shaqaynayaan ciidamada soomaaliya iyo dowladda soomaaliya howlgallada dhan ee dowladda soomaaliya alaamiso baahideeda ayaa lagu salaynayaa waa ciidan taageerayo ciidamadeeda waxay ku kala duwan yihiin oo kale hoggaan midaysan bay haysanayaan hoggaankaas midaysan oo u saamaxaynin dowladaha ciidamada ka jooga inay u dhaqmaan siday rabaan sida hadda lasoo maray oo fashilka keenay marka farqi weyn baa u dhexeeya dadka haddii se fahamsanay saasoo u fahmaan